Isticmaalka baraha bulshada oo inta badan loo isticmaalo siyaabo kala duwan ayaa sanadaha dambe saameyn ku yeelatay guud ahaan waxbarashada dalka. Saameynta ka dhalatay isticmaalka baraha bulshada iyo sida looga hortagi karo ayaan wax ka weydiiyay aqoonyahan Cumar Saalax oo ka mid ah aqoonyahanada degmada Jawhar.
baraha bulshada marka la fiiriyo waayaha dambo dhibaato soo korodhay ayay noqotay si markii loo fiiriyo wax kastoo adduunka jira wax faa-iidana waa leeyihin khasaarana waa leeyihin laakiin soomaalida marka la fiiriyo mar- ma- alla- maanta la barbar dhigo khasaarada ayaa aada u fara badan oo ardaydii iyo qofkii baba u- baba ku mashquulaayaba inuu mataqaanaa maskaxdiisa ayaa iso uu barto wax barto maba ku dadaalayo wuxuu ka wuxuu ka jecelyahay inuu filimo iyo heeso iyo riwaayada iyo tiktok iyo waxaas oo fiirsado waxbarashada waxaa la yidhahdaa qofka bini-aadmiga ah wuxuu ku- ku- ku talagalo ou akhristo ou dhegeysto ou arko ou sameeyo isla barhaankaasna maskaxdiisa ku kaydsamo oo maskaxdiisa dego waxaa looga hortegi karaa annaga waxaa naga gaf- waxaa naga maqan hal tiir oo muhiima ayaa naga maqan halkaas tiir oo waxbarashadayna ka maqan waxa waaye ha- waa imtixaanaadka si waxbarashada ay u- u hagaagto hal midda haddii la samayn karo way fiican tahay in imtixaanada naqliga ah oo macalimiinta qaadayaan ama dowladda ay qaadaysa ama eh, federaalka uu qaadaya ama maamul goboleedka uu qaadayo in ay ay noqdo- noqdaan kuwa ardayga aanu awood u helin inuu mobiladaas gacanta ku dhigo oo islamar ahaantaasna oo oo islamar ahaantaasna internet aanu isticmaalin oo laga jaro Maxamed Faarax oo ka mid ah waalidiinta caruurtooda wax ka barta goobaha waxbarashada ayaa bulshada magaalada Jawhar ugu baaqay in ay la socdaan waxyaabaha ay sameynayaan caruurtooda.
Ee, baraha bulshada labada qayb waa loo isticmaali karaa qayb wanaagsan waa loo isticmaali karaa qayb xun waa loo isticmaali karaa marka ee, waalidiinta waxaan ka codsanayaa maadaama aan odayaasha aan ka mid ahay in ilmahooda qaybka wanaagsan ay micnaha ugu adkeeyaan si ay wax u bartaan aa, inuu dhiirigeliyaan Ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dugsiyada dalka ayaa ah kuwa badankood isticmaala baraha bulshada